lambar toban soo saaris lagu guulaystay maalinta bayaaqada xagaaga kun sagaal boqol konton iyo lixdii injineerka dhismaha ee la dhaho andash fransen iyo quusaha soo saaridda pa edwin feltin oo doon saaran ayaa ka dhaqaaqay beckholmen saddex boqol labaatan iyo siddeed sano ayaa ka soo wareegay degistii vasa oo fransen oo aad u xiisaynayay burburka muddo ku siman ilaa dhallinyartiisii ayaa ku qaatay saddex xagga baarista isagoona ku guulaysan meesha markabkuu yaallo iyagoo ku salaynaya macluumaad cusub kooxdu waxay ku ekeeyeen baaritaankooda meel gaar ah fransen wuxuu sidoo kale lahaa raac la beddelay oo aaladda jabaqda ee u sameeyey taasi oo kala saari karta muunadaha sagxadda badda meel kasta oo ay fadhiisato cusbadda oo hoosaysayay maqnashaanaha dherxigga badda oo aan jirin dartood baltiga fransen wuxuu fahmay in vasa oo ka samaynaa geedka mukuyga ay dhici karto inay xaaladdiisu heer sare tahay markii goorta aaladiisa dhawaaqa ee leh madowda yare ee geedka mukuyga laba jeer oo isku xiga oo labaatan mitirna u dhexaysto wuxuu hubay inuu sheegi karo goobta burburka quusida burburka waxay ahayd tan ugu muhiimsan ilaa bilowgii iyadoo la isticmaalayo kaamirooyinka tv-ga ee ugu casrisan horumarka quusayaasha waxaa lagala socon karay shaahado oogada yaalla ma ahayn arrin si sahlan u saari karta markabka weyn dariiqyo ayaa ugu horrayn laga sameeyey markabka hoostiisa kuwaasi oo marayaan biyo cadaadis sare ku socda oo laga buufinayo zatastromnosos marka xiga xarko biro ah oo xoogan ayaa la dhex mariyey dariiqyada oo lagu xiray oogada doonta salaxan vasa kadib waa la soo qaaday toban iyo siddeed marxaladood oo xidhiir ah biyo gun gaaban ilaa kama dambaystii la keenay kastal homen si loogu diyaariyo qaadistu ugu dambaysay subaxdii abril labaatan iyo afar kun sagaal boqol lixdan iyo kowgii vasa wuxuu yimid oogada iyadoo dadka daawanayaan waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa baahinta tooska ah ee telefishaanka yurub ee ugu horraysay daawadayaasha labaduba degaanka iyo caalamka way ka qayb qaadanayeen dhacdada taariikhiga ah